magaalada baled xaawe gobolka gedo waxaa maalintii afraad ku xiran suldaan khaliif xaaji xasan oo ka mid a salaadiinta dhaqanka ee degmadaasi kuwa ugu caansan salaadiinta dhaqanka ee degmadaasi ayaa kulan ay isugu yimaadeen ku cambaareeya xarigga nabadoonkan nabadoon xaaji yarow maxamuud cali ayaa haddaba v o eda u sheegay in ay la xiriireen maamulka degmada si ay markaas u weydiiyaan xarigga suldaankan loo geystay khadka telefoonka ayaana xaaji yarow maxamuud cali uu igu waramay kulanka aan ka yeelanay markii bishii hore oo oktoobar shir aan lahayn heshiisiine aan isugu nimid oo shirkii aan inoo soo gabagaboobahayo raggii ergadaha rag ka mid e iyo rag kaloo dhalinyaro e yaa la xira markii la xiray raggaas waan u gurmanay waan ka wada hadalnay waxay yidhahdeen raggan kiis baan ku haysanaa waa baaraynaa wixii baarista ka dacdi soo baxaan isla ogaanaynaa buu yahay suldaanka iyo rag alfurtaa meesha tegay suldaankii markuu steeshinka tegay oo iyagii u tegay wilo dhalinyarahoo meesha joogay baa suldaankii nabar gaarsiiyey waa garta nabarkii kolkuu gaarsiiyey wuu soo soo noqday kolkuu soo noqdayna wuxuu yidhi anigu waxaan aadahayaa arrin niman kenya kenya iyo soomaaliya oo khilaaf ka dhex jiray oo rag iska laayay xaalkooda aan aadahayaa buu yiri raggii buu aaday waa naga tegey dhamasuu tegey raggii dhexdhexadintiisiibuu ku jira waa garta markuu ka raggii dhexdhexadintiisii dhammeeyey oo soo noqday oo soo yimidna suldaankii baa la xira marka yaa xiray maxaa xidhay maamulka degmada xidhay maamulka degmada badaxaaw ma kala hadasheen oo maadaama idinkoo nabadoonno aada isu imaadeen ood arrintaas walaac ka muujiseen ayaga lafturkooda ma la xiriirteen ka hor inta aada isu imaan walaalay waa la xiriirnay waa la xiriirnay laakiin wax hadal hoo nooga baxay ma jiro maxaan ku haysanaa ayay dheheen ayagu say leeyihiin waxay ku haysanaabya ninkaan amarlaanbu kolka horena magaalada nooga tegay asoo waxbana weydiinin ka danba kolkuu naga tegayna al-shabaab uula soo shiray yidhahdeen saas saas wax u eg bay yidhaahdeen waa gartay marka in nabadoon la xiro oo xaaladda heerkaasi ay istaagto caqabad intee la-eg ayay ku tahay odayaasha dhaqanka iyo duubabkii kulamadii aada laheedeen iyo dib u heshiisiinta aada ii sheegtay in beelaha deegaanka aad ka wadeen ninkakaa nin suldaana weeyo nin gobolka laga yaqaano weeyo nin deriska laga yaqaano weeyo haddii aan iska warsannay aad bay nooma foolxumaata xarigiisa aad bay nooma foolxumaata kaasi waxa uu ahaa nabadoon xaaji yarow maxamuud cali oo khadka telefoonka ee baled xaawo iigu warramaya goordhow